نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد وحديثك كنيو تضبية كنتم باب كباب الحدود باب الزنا كتاب الحدود باب الزنا وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان في أبياتنا xaafadda yada waxa joogay buu idhi ruwayjilun daciif nin yar oo iska tamar daran ninaan xoog badnayne iska itaal daran fa khabusa wuxuu ka sinaystay biimra'atin min imaa'ihim ruux dumar ahoo addoommahooda ka mid ah khabusa wuxuu ku xumaaday oo ay isla dhaadhaceen oo uu ka sinaystay biimra'atin min biamatin min imaa'ihim addoon ka mida addoommahooda addoommihii xaafaddaa jooga mid ka mida ayaa xumaantaa sinadu dhex martay isagoo daciif shaydaanku ilaa xataa daciifkana wuu gujinay fadakara dalika saciidu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam saciid baa wuxuu u sheegay rasuulka arrinta dee ninkani xumaantaasina waa ka dhacday sina waa u itaal daran yahay arrinkiisu ma buurna tamartiisuna ma xoogana maxaynu yeellaa xeer ciqaabeedkii see looga fuliyaa fa qaala nebigu wuxuu idhi idribuuhu xadda xeer ciqaabeedkiisa ku fuliya idribuuhu xadda dee xaddiisa ku dhuft ha ka dayninaya faqaaluu yaa rasuula allah innahu adcafu min dalik wuu ka tamar daran yahay in ciqaab lagu fuliyo eanna waa tamar daran yahay adcafu min dalik in xeer ciqaabeed la mariyo ciqaabtii sinada oo boqolkii lagu dhufto waa ka tamar daran yahay faqaala wuxuu uhi fuduu waxa aa qaadaan ciskaalan laan qaada laan fiihi uu ku sugan yahay miatu shimraah boqol faraq laan geed ka soo jebiya boqol faraq ka laalaabaan faraqyaha waa caleemaha iyo dhubaha yaryar ee had iyo jeer laanta ku yaalla laantaasaa la soo jebinayaa faraqyay leedahay ka lusha oo maaragtay ku yaalla laanta oo caleemaheedii iyo dhurihii yaryaraa iyo laamihii yaryar waxaa kasii farqan farcamaya wey shimraah uma dribuuhu bihi isaga ku dhufta darbatan waaxidatan mar keliya fafacaluu sidii bay sameeyeen rawaahu axmed waannasaa'i wabnu maajah waisnaaduhu xasan laakin ikhtulifa fii waslihi wa irsaalih inuu mawsuul iyo inuu mursal yahay waa la isku khilaafay walxadiidu xasan isagoo mutasila buu xasan yahay waaya marka xadiidkani waxa uu tilmaamayaa qiilday sax ah oo loo eegayo qofka sinaysta iyadoo ou daciifna yahay lagama daynayo xaddii laakiin waa lagu fulinayaa wax si aan waxaan dilayninna waa lagu ciqaabaya marka halkii toba laga dhufan lahaa boqol xadiidkani wuxuu sheegayaa in mar qura uun lagu hab siinayo laantaa weyn ee faraqyada leh geedkaa baxrasaafka ah ayaa la soo jarayaa ama geedkaa mirimirida ah laan weyn oo isku duuban oo faraqyadeedu boqol yihiin ayaa mar keliya hab lagu siinayo waa qiiltay sharciga oo saxa boqolkiiba mar quruu qaato mar quruu wada degay xadiidku saasuu inoo muujiyey boqolkii lagama daynin waa se loo farsameeyey wuxuu xadiidku daliilu yahay qofka ciqaabtan fulinaya mar haddaanay dil ahayn hase ay tahay tii jaldiga ahay in qofkan ciqaabta fulinayaa uu eego wixii uu kari karayo qofkani macnaheedu waa inuu yuxaafid calaa xayaati noloshiisa waa inuu ilaaliya waxaynu ka faa'iidaysanay qofku haddaan waxba usoo kordhay oo dee uu yahay qofkaa daciifka ah inaan laga daynaynin xaddi masalan kii bukaanka ahaa ee bugsanaya iyo gabadhii uurka lahayd iyo dee iyaga waa la baxnaanin karaya laakiin qofka iska naxiifka ama weyda ah isaga dee waxba ha xoogayseeye ha naaxeeye waxaas ma jiro waxaad arkaysaa ciqaabtan sida loo ilaalinayo sida loo ilaalinayo iyo in haddii laga tago dee ay noqonayso in sharcigii la fudaydsaday arrinta noocani iyo farajkani waa kii alla siiyey nebi yuusuf nebi ayuub ale cafwan xaaskiisiibuu u cadhooday kolkaasuu ku dhaartay haddii alla caafiyo inuu boqol ulood ku dhufto qisadu saasay sheegtay markii ilaahay uu caafiyey ayaa dabeedna uu doonay inuu dee islaantii inuu dhaartii fuliyo kolkaasaa ilaahay u farsameeyey waxaa la yihi wakud biyadika diqsan diqsan fadrib bihi walaa taxna wakud biyadik gacantaada waxaad ku soo qaadaa diqsan diqsigu waa ka iminka halkan aynu ku hayno ciskaalka wey waa laantaa faradyada badan fadrib bihi islaanta ku dhufo walaa taxnas dhaartiina ha ku dambaabine sidaasaad dhaartiina ku fulisay dhaartiina waad fulisay wixii aad ku dhaaratay fulisay sidii buu sameeyey markaa ilaahay baa caafiyey oo dhinacanna faraj uga sameeyey waxaa halkaa aynu ka arkaynaa kii xorta ahaa hadduu addoon xataa addoon ka sinaysto kii xorta ahaa inaan la odhanaynin dee kol haddii aanu qof xora ka sinaysanin xaddii ha ka dhacdo isba oo qof bani aadamahu waxaynu arkaynaa wixii la raadiyo ee makhraja qiilday saxa ah ee qofku uu raadiyo inay noqon karto wax maqbuul ah mar haddii aanu ahayn xeeladays laa tartakibuu martakabat alyahuud fatastaxiluu maxaarima allahi biadna alxiyal waa xeeladu ma banaana laakiin wixii makhrajah ee farajahee qofku maaragtay uu heli karayo masaladaa diiqa uu ka galay daraaddeed mubaaxa waa loo ogolyahay waa kuwa fuqahadu had iyo jeer masaladaa makhaarij bay raadiyaan baabka dalaaqa iyo furiinka oo kale ninkiibaa gabadhiisii farayoo markaasaa wuxuu ku dhaartay iblaayo haddii aad hilib cunto in aanad inaad iga furan tahay markaa hadday kurus cunto ama kalluun dee ma furmayso leanna hilib lama yidhaaha ba yidhaha yaa hilib lama yidhaha magac kale ama beer ama keliyo kuwaasoo kale hilib lama yidhaahdo baruurtuna hilib waxa la yidhaha wixii soo hara waktiga uu neefku weydoobo ha xaaskiisiibuu ku leeyay iyadoo geed fuushan wax saarayba haddii aada sii fuushanaatay iyo haddii aada ka soo degtay haddaad kor u fuusho saddexda jeerba waad furanta dee way ka boodi ama qof baa ka qaaday qiilal yaryaroo noocaas waad ku arkaysaa manhaajka iyo kutubaha la midka ah waaya waxaa afkay ku haysay raashin wuu u diidanaa inay cunto markaasuu yihi haddii aada afka ku hayso iyo haddii aada liqdo iyo haddii aada tufto saddexda jeerba waad furanta maxaa bannaan badhna way tufi badhna way liqi leannahu ereygaa wuxuu keenayay kulli ahaan haddaad kullinimo wada liqda ama u wada tufto adugu waxay u arkayaan makhrajka noocan oo kale ah inay la baabto wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yihi man wajadtumuuhu qofka heshaan yacmalu isagoo samaynaya camala qowmi luud nebi luud qoladiisu wixii xilka lahaa ee ku xumaadeen ee ay ku ibtilaysnaayeen ee nin nin wax ka daya ahaa qurunkaa ka aragtaan isagoo samaynaya faqtuluu waxaad dishaan alfaacila ka waxaa samaynaya waalmafcuula bihi iyo ka lagu samaynayo waman wajadtumuuhu ninka ah heshaan waqaca isagoo ku dul kufay calaa bahiimati neef xoola ah xaggeeda u kacayna faqtuluuhu kaana dila waqtulu lbahiimata neefka laftiisana dila رواه أحمد والأربعة ورجاله رجيسنا موثقون وكوا لتعديل يصغن إلا أن فيه اختلافا اختلاف باكترة حق إريادة يصدر معي لكن حديث هو صحيح حديث كان وحاو تلبامي قفك هاتي وكل عاء وحلا يدعضاء لبا أهرمات بكورا من حديث تهروي اللواء حكم كيس وفى الحمضة نيني وحكطة هي نيني وحكطة marka arrinku caynkaa u dhaco waxa uu samaynayaa dad dadkaa iyo xayawaankaa iyo waxa falkaasi uu dhex marayba inuu yahay wax aafoobay dabeedna in ilaada lagu sameeyo dadkaba laga dhex saaro dadkiiyo dunyadaba in laga dhex saaraba sidii ninkii yidhi war warhee meesha maxaa lagu dhintay ee lalahaa bilaawu caloosha iska mariyey liwaadkan iyo waxaasaa looga yar warwarramay markaasuu yihi war raggu meesha muxuu ku dhintay aniguna yaa noolaaninba marka een saasu xadiidku inoo tilmaamay waa faaxisho aada u khatar badan la tilmaamay inay xataa gaalnimada ka sii foolxunto waa akbar mafsada tali lkufr qowmu luud nebi luud qoladiisii markii ilaahay uu halaagay halaaguu ku dhuftay mid la noocii ma jirinba halaag wuxuu ahaa cajiiba cadhaduu ilaahay u qaaday daraaddeed cudurka nooca ugu horeeyna waxaan qowmu luud sida aayaddu tilmaamayso acraaf suurat aayadda sideed maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin cid idinka horrayso caalamkii cudurkan ma jirto waa looga dambeeyey cudurkan cudurkan waa looga dambeeyeyo gaaladu wakhtiyadan dambe way caadaysteen waanay ansixiyeen waaya فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود markii uu yimi halaagii ilaahay xaggii hoose ayaan dhulka soo fujiyaan xagga sare mariyada ilaahay wey waa la afjambiyey markaasaa dhagaxaan iyo gantaalana ilaahay wuu ka horgufay cadada u qabay daraaddeed nacdal buu nebigu dusha uga tuuray calayhi salaatu wasalaam waxa noocan oo kalaa cidda samaysa lacana allaahu man camila camala qowmi luud allaha nacdalo dadka waxaa sameeya saddex jeer buu nebigu ku celiyey cuquubadiisu maxay noqonaysa a'immadu laba qowl bay u badan yihin qowl waxa uu leeyahay sida xadiidkani uu caddaynayo ka lagu sameeyey iyo ka sameeyeyba ha la dilo sidaa waxaa qaba imaamu maalik riwaaya شافعي لفتيس قول لي أحمد بقى يقرأ ولا قوريا قول فيستشير أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب خالد بن وليد عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس جابر بن زيد انت صور مباع وأي قضانين لدلي قول كلا نوح ليه ما حكم كيس وكيس ندوكله دو حاصر صامر عذر كان كل عين هل الدلو haddii kalena ha la garaaco labadaa qowl bay u badan yihin ka abu xaniife tacsiirtii waa shaad waaya waa wax aada iyo aada foolxun wey ummaduhu marka ay inxiraafaan idaa asaabahum alinxiraafu alkhuluqi alfitri markay dadka abuurkooda iyo akhlaaqdooduba leexato diin iyo dadnimaba ay ka leexato ayaa waxaa noocan oo kala ahay uu ka soo baxaa markaasuu ka soo baxaa waa sheegaan boolisku halkeennanba dad cudurkaa qabaa inay jiraan alla dad haddii caafimaad waaya dadka allaha ka dhex saareen وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب نبي وحا قراعي وقراعي قفك السنيسة وغرب وانا مستافريي وأن أبا بكر أبو بكر الصديق ضرب وغرب انت وقرعيب مستافريي وأن عمر ضرب وغرب عمر انت بقولك كل افتقفك السنيستيب وضن كلاك كحي رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه وموقوف طاب سواء مرفوع أي الله إسلا خلاف لكن حديثك صحيح وي waa xadiid sugan oo lagu camal falayo inuu ficilkii nebiga yahay saa uu saxaabigu u sheegay waxa uu tilmaamayaa jariimadan iyada ah ee sinada ah qofku markuu dhallinyaro yahay ee uu ku dhaco in la isugu darayo labadan arrimoodba in lana garaaco boqolkii lagu dhufto waddankana laga kaxeeyo oo meel kalea la geyn doonaa dal gobol kale oo ka mida markaas waddankaa ciqaabta laga fulinayo gobol kalea la geyn doonaa liannahu qofka waxaa la doonayaa islaax inuu helo oo uu isbedelo iskumana bedelaya halka shaydaanku ka helay marka waa in bay-ada loo bedelaa jawigii xumaaya uu la qabsaday in laga bedelo wey marka sidani waa sunnihii rasuulka iyo khulafada in labadan arrimoodba la isku darayay ayaa naskani uu tilmaamaya gabadhu haddii ay markaa iyadu ruux dumara tahayna dee meesha la geynaya waa in maxramu joogaa aimada qaarkood waad ku arki doontaa inuu taqriibkii haddii loo waayo meel la geeyo ama maxramba gabadhii in xabsi loogu bedelayo laakiin sidan uu sheegay xadiid فهذا دليل على بقاء هذا الحد وأنه لم ينسخ ولم يبدل بل نفذه هذان الإمامان لبدا إمام واوين أبو بكر يا عمر با سدا سيكفليين مركع عقاب تاسوا سداوي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحا ونعذلي المخنفين كوا إسوء جيسية دمركه oo min arijaali ragga ah iyo wlmutarajilaati kuwa isnineeya oo min annisaa'i dumarka ah wa qaala waxaanuu yidhi akhrijuuhum waxaa ka saartaan min buyuutikum xaafadihiinna guryihiinna ka saara nooca oo qof xanuunsanaya ee ka saara gurigiina mukhanis iyo mutarajil mukhanisku waa ninkii oo naag iska doondoona oo naag jeclaada inuu naag noqdo sidoo kale mutarajilkuna mutarajila waa gabadhii oo jeclaata inay nin noqoto inay nin noqoto wakhtiyadan dambena wax dhacay weeye oo dad waddamada dabadaha gaaladu ha u badnaadeene waxa ay sameeyaan marka ay qawado qofku sidii ilahay u abuuray ayaa wuxuu isku dayayaa ninkii inuu obration sameeyo obration waabay dhacdaa qaarkood oo xubinka taranka laga jaraba ninkii in xubinkii taranka laga jaro dabeetana meel loo dalooliyo oo loo farsameeyo iraaq lagu mudo hormoonadiisa iyo habkii qanjidada iyo dheecaamadu u shaqaynayaan wax laga bedelo kadibna uu isbedelo codkiisii iyo cadalaadkiisii iyo muruqyadiisii iyo socodkiisi iyo hadalkiisiiba u isbedelo dabeedna uu niiqniiqleeyo markuu hadlayo oo gabadha codkeedii oo kale uu u egaado hormoonnadii keenayay qanjidhada naasahana ay bararaan markaasoo sidii wax naasilahoo kale uu noqdo samayskii structurkii ama habdhiskii ruuxa dumarka ah wax badan uu uga egaado ila ma wada noqon karo ilaahay uma samayna ruuxa dumarana sidaasoo kale iyaduna marka lagu mudo iraabkaa waxa ay yeelanaysaa waxyaabo ka muuqanaya ninka sida garhkii iyo shaarubihiiyo soo baxa iyo codkeediioo weynaada iyo naasihiioo baaba-a iyo baridiioo baaba-da iyo waa dabeedna ay habar cod weyn noqoto wax kala soo kordhin mayse wax dhacay wey dadka marka anshaxumadu ay rikoorhka jebiyaan halka u dambaysa waxaan la filayn oo midhan baa ka imanaya dhaqaalahooda camaliyaat tajmiil bay idhaahdaanoo obereshan dhakhaatiir badan baa jaamacadaha uga soo baxa sidii waxaa loo wadi lahaa loo bedeli lahaa waaya denmark baan ku arkayay iyagoo baarlamaanku fasaxay ragga noocaas inay camaliyadaana samayn karaan isla guursan karaa oo loona dawladduna u ictiraaftay inay xaas noqdaan labadaa nin xaas labada dumarana xaas loo ogolaado oo wixii xaas la siin jiray iyo xaqii xaasuu lahaa la siiyo diin la-aan baa foolxumo leh wakhtigaa nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasay u jireen sida xadiidkii bukhaariba uu tilmaamayey nebigu marka uu isagoo nebigu meesha fadhiya ayaa waxaa jiray nin la odhan jiray waa is qof laboodhadig ahaa oo xaafadaha ka ag dhowaan jiray markaasuu nin kaleu la hadlayoo wuxuu ihi marka haddii ilaahay ka dhiga maka la galo hebelow calayka bibnati fulaan ninka fulaan la idhaahdo inantiisa ka warhay فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان أفر الرمودنا ويكون سوى قابليسا سيديد الرمودنا ويلسي جيتنيس وحسفين يا بريه هذه الناس هذه كباب هذه بودي هذه وحاسوبة جيرا أفر تيه سيديد مركا النبي وحو عرقين السنيسين هاي كان لأنه وحو ركاس مبدا محا خطي منه ها ونشو شريسين هاي مركا النوع يوكا لو يكا النوع أخرجوهم من بيوتك قيلا لو بهايه qofka had iyo jeer xanuun hayo meelaha kale ha lagu soo daweeye dadka inaanu sunaynin weeye weliba dadka maatida ah ee fidradii abuurka caadigaa ku sugan waxanoo kale si dhaksaabay u bedelaan yusamuuna aljinsa athalis waxaa lagu tilmaamaa jinsiga saddexaad jinsiga koobaad labaad saddexaad ragga dumarka iyo laboodhadig marka qayb baaba yidhaahda jinsigii saddexaad baana waad ku arkaysaa shawaaricdooda iyagii oo isagii waa laba nin wuxuu isu egeysiiyey midna raggii buu isu dharkii rag gashan yahay ka labaadna dharkii naagtu gashan yahay markaasay afkii iska dhunukanayaan oo gaadiidkii soo fuulayaan oo meeshii iswataan hadday arkaysaa waxani xunka ah inuu markiisa hore aan ahaanin waayo nabigu u nacdalay calayhi salaatu wasalaam leannahu qofkan ilaahay buu ku haystaayo uu leeya ilaahay waad igu khaldantee waxay ahayd inaanad noocan iga dhigin eed nooca kale iga dhigto ilaahay buu ka soo horjeeday arrinkiisa waxaa sidoo kale xaraama marka in raggii dumarka isu egeysiiyaan guur ahaan guud ahaanba dumarkiina ragg ragguna dumarka isu egeysiiyo waa arrin xaraama weeye oo xataa dharka dumarkuna dhar bay leeyihiin ragguna dhar buu leeyahay marka inaan la isweydaarsanin dharkii la iskuna darmanin waa adiga arkayo raggii waxa uu gashanayaa alaabtii dumarka siliskii iyo fargalkii iyo waa mashaakilka ummadda haystee ka mid yihi dumarkiina waxay gashanayaan koorkii iyo surwaalkii timihiina way gaabinayaan kow kolkaa wuxuuna dee u egaanaysaaba siiba markaa islaam weyno cod weyn noqoto iyo odaygun bay weegaanaysa marka arrintaas dhaqanka noocaasa waa mid faaxisho oo foolxun shuruudaha ruuxa dumarkaa dharkeedana waxaa ka mid ahaa inaanu dharkeedu u egayn dharka ragga waa dhacdaa waxyaabaha qaarkood oo la wada yeelan karo sida dharka lagu seexda iyo dharka had iyo jeer la huwada iyo kabahan dacaskaaha la gashada iyo kabaabaynu berdhaweyd ku arkayna bacadlaha waryaha naayaabaa la odhan jiray iyagaaba riwaayad mina waxayna wariyaanaya macnaha waa kaba la wada leeyahayoo sida dacaskoo kale ayaa ragguna gashadaa dumarkuna gashadaa marka taasoo kale maahe waa wixii ragga u gaara dumarkuma gashanayaan wixii dumarka u gaarana ragguma gashanayaan waa nacdashanbuu soo gelaya qof وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحور يدفع الحدود حر عقابات كتشوتية ما وجدتم لها inta aad xuduudda u helaysaan madfacan wax aad ku joojisaan ama ku riixdaan macnaha ciqaabtii haddii marmarfiya u helaysaan ama cudurdaar lagu hakiyo iyo qiil lagu joojiyo ama shubho joojiy oo ha fulinina akhrajahu bnu maajah biisnaadin daciif xadiidku waa daciif oo laguma camal falayo wa akhrajahu tirmidi waalxaakim min xadiidi caaishata radia allaahu canha waxay aimadaasi kutubtooda ku soo saareen xadiid caaisha ay warinayso lafdigiisuna uu ahaa ijra-u lxuduud xeer ciqaabeedka ka riixa cani lmuslimiin dadka muslimiinta ha ku fulinina ee ka riixa ma statactum intaa kartaan ee u helaysaan dariiqo iyo qeylday lagu riixo wa huwa daciifun aydan kan laftiisuna waa daciif ورواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله بلفظ اجرأوا الحدود بالشبهات اجرأوا وحأكل في حلال الحدود عقابة بالشبهات shubahaayin haddii shubha timaado oo wax qofkii keeni kara waxaan in lagu yeelanayo inaan lagu yeelanaynin ka soo qaada inaan lagu yeelanayn kan laftiisa waxa uu ku tilmaamay bukhaari inuu yahay daciifna adu sadexa riwaayo waa daciif inkastoo aimada qaarkood ay leeyihiin marka majmuucu duruq riwaayoonka kala duwan iyo la isu eego wax yaro asal lahoo karu soo kici karuu noqon karaa ama samaaxadda shareecaddana laga duulo qofkan waxaasi marka ay ku cad yihiin marmarsiyana aanu jirin marka ha lagu fuliyo qaala bnu lmundir oo ijmac buu soo naqilaa ajmaca waxay isku waafaqeen buuhi kullu man naxfadu canhu cid kastoon wax ka xafidnay oo min ahli اlcilmi ana alxuduuda tudra'u bishubuhaat xeer ciqaabeedka in lagu riixayo shubhada macnihii haddii waxaan aanu ku caddayn nidaahna ee shubha jirto wax la odhan kara malaha qofkani cudurdaar buu leeyahy in laga daayo haddii cudurdaarkaasi uu jiro sababi unay jirto ha laga daayo dahaba qaala almuwafaq dahaba akharu ahli اlcilmi ilaa anahu laa xadda maca shubha lianna alxuduuda tudraw bishubuhaat qaala ashawkani can xadiid اlbaab alxadiidu yasluxu lilاxtijaaj calى mashruuciyati dar'i اlxuduudi bishubuhaati اlmuxtamala laa mudlaqa shubha waa shubhada suuragalka ah weeye lannahu waxaa kala duwan xaqa ilaahay iyo xaqa makhluuqa xaqa bani aadamku wuxuu ku binaysanya kakanaan iyo cidhiidi iyo bakhaylnimo ilaahay kiisuna saamaxaad iyo iska dhaafid buu ku binaysanya masalan shubhada haddii aynu tafsiir ka bixinno kolkii garsoorka uu qofkani hor taagnaa ama arrinkiisa la eegay waxa la kala garan laaya ama uu dhex yaalla arrin arrintan ma sameeye wax xad keenaya mise ma samaynin waa mid markuu samaynaya macaalim buu ahaa mise jaahil waa mid kale muta'awil buu ahaa mid qiil haysta oo ku qanacsan waxaan inuu xalaal u yahay mise ma ahayn cuqubadan ma la ogeysiiyey waa taa jaahilkunbuu soo gelaya ama waktiyada qaarkood oo khulafada dumarada qaarkood la soo kulmeen ayaa markii uu yidhi maxaad arrintan sinadan ugu dhacday ayaa waxay tidhi waa la ikufsaday in la kufsadayo inay ogolaydba waa suuragal lasii baarbaari maayo qowlkeedaa la qaadan du kalaa la weydiiyo waxaa la yidhaha urkani waa sidee mid baa iga gashaday bay tidhi anigoo hurdoo waan cuslaayo oo uu iga gaadhsiiyey khatar cadiim oo mayrbad buu ku muday markaa waxay noqotaba dee muran wuu ka furan yahay maxaad isaga dhicin weyday iyo waxyaabo kale waa la odhan karaa iyo qof bani aadam aad hayda miyaanad noolayn laakiin tafaasiisha iyo murankaa loo geli maayo loo geli maayo waaya shubhadu waxyaabahaasa ka mida qofkii waxbuu keenay ha iyo mayaduba suuragal tahay sidii sidaa uu sheegaa loo raacay ile marku hadduu dafiraba waa laga dayn lahaa marka axaadiidu inkastoo daciif tahay waa ta aqwaashii culimada aad arkaysooo waxa ay gaadheen bay leeyihin wax maaragtay asal ahoo lagu daliishan karo waxa ay sheegayaan wax sax wey macnaha ay ka hadlayaan waa mid culimadu isku af wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi ijtanibuu ka dheeraada dadyahow haadihi alqaaduuraat waxyaabaha wasakda ah qaaduuraadku waa wasakda iyo kudaafadda waa dembiyadii allatii dembiyadaasoo naha allaahu canha ilaahay uu diiday war waxyaabaha dembiyada ah ee ilaahay uu xaaraantinimeeyey waa qurun iyo kudaafad eh nafsay wasakhaysa iyo mujtamacaba iskaga dheeraada faman qofka alama biha ku habsada qofka waxaa ku dhaca falyastatir ha isku qariyo bisatri illaah ilaahay daahiisa iyo asturidiisa qofka waxaan ku dhacee ilaahay asturo waxba yuu isfadeexadayn walyatub ila allah ilaahay ha u toobad keeno ha u noqdo isagii ilaahay una ka dhaxaysee waxba yuu dadka ogeysiin fainahu arrinku wuxuu yihi man yubdi lanaa qofka noo soo muujiya safxatahu wejigiisa ama qoorta qofka annaga noo soo dhigta isagoo dembigu ku cadiyay qofka wejigiisa na horkeena safxadu waa wejiga nuqim calayhi qofka noo soo bambaxa waxaana isagu ku cadyahay ee bannaanka iskeena kitaabkunbaa u yaala kama dayn karno laakiin intaanu na soo gaadhin de ha isqariyo saasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waaya tala wuu silaystay waxbuu xaday khamri buu cabbay ribuu ku dhacay waxyaabahaasoo dhan marka uu ku dhaco tawbadun ha keeno xaq bani aadam hadduu ku jirana ha iska bixiyo sida sariiqadii oo kale qofka wixiisii wuu siinayaa laakiin isku markhaati furi maayo tuugaya iyadoo gacantaa la ysjaro sida uu markaa nebigu ku taliyay calayhi salaatu wasalaam waa sidaa innaga waajibkayna saaran waxa weeye kol haddii qofkani horteenna uu yimaado waxaan ku cadaaday in lagu fulinayo laakiin isaguna xaq buu leeyahay fursad buu heli karaa uu ka faa'iidaysanayo intaanu garsoorka iman qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica arja aayatin fi lqur'aan lilmudnib walilumma ummadda aayadda loogu rajo badan yahay aayaddaa fariinta ilaah uu soo faray waa nebi maxamed addoommahayga fariin iga gaarsii dembiilayaasha waxaanad u sheegtaa inay leeyihiin ilaah dembiga dhaafa dhammaantii marka ilahay ha u toobad keenay jaaniskana ha ka faa'idaysta qaaduuraad waa wasakda saasuu nebigu ugu sifeeyey calayhi salaatu wasalaam falyastatir bisatri illaah bisitri illaah ilaahay asturidiisa hadduu ilaahay asturay oon laba aragba dee ha isqariyo sidaa darteed ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka jaaniskan ka faa'iidaysan waaya ee ku faana ee iyadoo ilaahay uu asturay bannaanka iskeenay isagoo faanaya maba ku jiraba kuwa loo dembi dhaafayaba kullu ummatii mucaasa ila almutajaahiruuna bilfisq ummaddayda oo dhan waa laga dhaafayaa dembiga ilaa qofka la jahra xumaanta mooyaane xalayba dembi sameeyo ilaahay baa asturay subaxiibuu ku faanaya uu leeyahay maxalay sidaanu u marqaanaynu khamriga u cabnay maxalay sidaanu u tumanay maxalay waxaanu samaynay ilaahay baa asturay habeenkii sida banaanku keenaya dadku ugu faanaya ciqaabtiina waa lagu fulinaya loomana dembi dhaafaya buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa naxariista islaamka iyo samaaxadda iyo in ilaahay addoommaha uu doonayo inuu badbaadiyo ila alla wuxuu leeyahy maa yafcalu allahu bicadaabikum ilaahay cadaabkiina muxuu ku falaya cadaabka adduunya cadaabka aakhirada muxuu ka helayaa ilahay cadaabka ay walaa yahliku cala allahi ilaa haalik qof guuldaro badan ayuunbaa halaagga ilaahay la kulma ragbatu shaaric wahuwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadihi wa yacfu can sayi'aat soo jeedintaasuu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed qof xumaantuu sameeyey ka gubanaya hadduu kuu yimaaduu ku idhaado garsoorka iigee waar ilahay u toobadkeenoo iska tagna kamaa qaala sal allahu alayh wasalam lisafwan ibn umaya xiinamaa shafaca lisaari laakiin kol hadday garsoorka timaado loona ergeyn karo qof wax xadaylaa la yidhi usaamow nebiga uga ergee dembigiina ku cadiyo nebiga hortiisa wa taagan yihi ka yardaa buuhi bal ka dhin gabadhu waa gabadh qolo ka dhalate nebigu aada buu huruufo wuxuu idhaa tashfacu fii xaddin min xuduud illaah war ma xeer ciqaab idkii ilaahay oo qof ku cadaaday baad u ergeynaysaa usaamow inantayda faadumaan dad ugu jeclay haddii ay gasho dembiga ah waan ka jari la gacanta adiguna markaasaad keenaysa usuushaasaa lagu soconaya iyo adabiyaadka iyo ixtiraamka sharciga iyo qofku inuu wakti uu ka faa'iidaysan karaa jiro baab xadd ilqadf waxa uu baab yahay xadda xeer ciqaabeedka aflagaadada iyo cayda cayo oo dhan ma aha waa ta sino la ysku caayo sinada haddii qof lagu caayo rag iyo dumar waa saani wuu sinaystaa ayaa la yidhi qofkaas nooca uu qaraafaa ayuu nin iyo gabadh miduu sheegayaba qof markay caynkaa tahay wuxuu qofkan ereygaa lagu yidhi xaq u yeelanayaa inuu ashkateeyo marka hadalkani uu ka soo yeedho caddeedaa la leeyahay waxaanaad sheegaysaa sinada hadduu caddeeyo markhaatiyaashii uu keeno ciqaabtu way ka dhacaysa qofkii la eedeeyeyna waa lagu oogi hadduu caddayn kari waayo ama markhaatiyaashiiba dhammaystirmi waayaan oo saddex markhaati buu keenay halkii afar laga doonayay saddexda iyo isagaba waa la garaaci xadulqadafkana lagu dhufan doonaa arrinka waa la adkeeyey iscayda iyo aflagaadada iyo nacnacda dadka dhexdooda had iyo jeer timaada ayaa sharcigu xakamaynaya sidoo kale waa xaq qofku uu leeyahay xadulqadafkani wuxuu xuduuddii hore kaga duwan yahay isaga qofka la qadfay ee la caayay macnaha sinada lagu sheegay baa xaqan leh oo qofkan iigu fuliya iyo waan ka daayay labadaba isaga odhan kara dhinacaana wuu kaga duwan yahay siddeetan wey sida aayadduba tilmaamaysa suuratu nuur bilowgeeda ku sugane afar والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا dumarka iska dhowrsoon kuwa sinada ku sheega markhaatiyaal afarana keeni kari waaya siddeetan ulood ku dhufta markhaatinaha ka aqbalina weligood arrin adag wey markhaatigiisa ayaa xataa la deerifaynaya waa loogama qaateen qof aan hadalkiisa la rumaysan karin oo loogama qaateen ah weeyi ilaa uu dee wakti dambe bacda mudda tawbad keeno oo arrinkiisu hagaago oo tooso aayaddu weligood baabay aayaddu tilmaamaysaaba waxa uu ka mid yahay toddobada dembiya waaweyn dadka inaad iska caydood weliba sina ku sheegto ijtanibuu sabca almuubiqaat wuxuu ku tiriyey qadfu lmuxsanaati alghaafilaati almu'minaat dumarka iska dhowrsoone cafiifaadka ah ee waxaan xumaantae lagu sheegayba aan ka warhaynin oo sina lagu sheego toddobada dembiye waaweyn buu ku daray nebigu calayhi salaatu wasalaam raggiina waa la midu taasaanay muslimiintu isla ijmaaceen isku waafaqeen inuu kabaa'iru dunuub ka mid yahay leannahu waa dhegxumo lasoo gaadhsiiyey qofka in jirkiisa la dhaawaco ayaa ka sahlan qofka dhegtiisa iyo sharaftiisa in la dhaawaco sharaftiisoo la dhaawaco mudday dhaawacaasi kusii oolayaa laga yaabo inuu sanado badan noqdo haddii loo mahmaaho haddii loo gabiyo haddii la dacaadeeyo haddii war laga faafiyo qofkaa ilaa waxaa laga yaabaa inuu ubadkiisa daba socdo laakiin dhaawaca la soo gaadhsiiyo jilkiisa wiigag buu ku bogsan karaa taasuu tilmaamayay nin shaaciro waxa uu lahaa jiraaxaatu sinaani laha lti'aamu walaa yaltaamu maa jaraxa lisaamu jiraaxaatu sinaan waranku dhaawucuu geysto ama hubku laha ltiaam waa bogsadaa walaa yaltaam mase bogsanayo maa jaraxa lisaan carabku wuxuu dhaawaco arsawtii berigii caynkaa la yidhi miyaanaad maqal waa noocisaa lagu yidhi ama lagu loogu gabiye ayaa idanaya muddo dheer kadib cayda laakiin la isnacdalo qofka aabbihii iyo hooyadii iyo nasabkiisa iyo nacdasha iyo waxaas siddeetankan ma laha iyagu qaadiguse waxa uu kari karaa haddii qofka waxaasi ku caddaadaan inuu tacsiiro tacsiirtu waa xadhig iyo ganaax iyo hanjabaad iyo jeeda lagu dhuftoon siddeetanka gaadhay macnaha tacsiirtu waxay noqotaa bilmaali wa bilcuquuba albadaniya qaraamo maaliya iyo intaba way noqon kartaa marka adigu laakiin lama gaadhsiinayo siddeetankan oo had iyo jeer tacsiirta xad inta badan lama gaadhsiiyo qofka laakiin sidiisaba mu'minka ah ee bani aadamka ah wax kastoo lasoo gaadhsiiyo sharaftiisa iyo jidhkiisaba xaq buu u leeyahay intaa in la eg in loo sameeyo si aan afaarihiisaba loo gelin aaggiisaba aan loo marinba ee u dhowrsanaado cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo jirkiisa iyo maalkiisa xaddulqadf waa nooca wey qadafku markiisa hore waxa weeye shiidka ama tuuryada mugufinta aada haddaad iminka halkan wax ka qaadaad tuurto dhagax buu tuuray baa la idhaha qadafahu ama waa finiinka marka noocaasoo kale kelmadda aad ku finiinaysa qofkaasi jaf bay odhanaysaa waa gelaysa waa muuqaalka jidhkaoo kalea si aynu sawirkaa horeynu soo bixinay haddii kan jidhka wax lagu tuuray kanna waxa wax lagu tuuray dhegtiisa iyo sharaftiisa qad waa saas waanay kala duwan yihiin dadku oo sida aayaddu ay tilmaamayso qadfu lmuxsanaat waxaan leeyahay xadiid qadfu lmuxsanaat alghaafilaat almu'minaat sifaadkaa had iyo jeer qofka leh ee aada u sii cafiifkaee dhowrsoon ama qofka muru'ada iyo sharafta badan madaxda ah culimada ah acyaanta ah waxaa laga sheegaa isaguna uu kasii xumaan badan yahay shaksiga markaa ama faasiqa ama aan kaa gaadhayn qisadan waxaad ka akhriyi karaysaa suuratu nuur bilowgeeda ciqaabtan iyo waxa ku xeeran iyo qofka waxaa ku dhaca aafaadka iyo inkaaraha uu leeyahay can caaishata radia allahu canha qaalat caashi waxay tidhi lamaa nazala markuu soo degay cudurii cudurdaarkaygii beriyeelidaydii weeye markuu ilaahay iga beri yeelay bay caashi leedahay wixii munaafiqiintu igu sheegeena sina ahaa qaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam cala almimbar nebigu mimbarku isdul taagayoo wuxuu akhriyay aayadihii sheegayay inaan beri ahay fadakara daalika wuxuu sheegay beri noqoshada ah inaan beri ahay wa tala alqur'aana qur'aankiina wuu akhriyey aayaadkaa beri yeelaya ee caaisha iyo safwaan falamaa nazala markuu nebigu ka soo degay mimbarka amara wuxuu amar ku bixiyey birajulayni laba nin wa mra'atin iyo ruux dumara ayuu yidhi ha lagu fuliyo siddeetankii jeedal faduribuu alxada waxaa lagu dhuftay ciqaabtii siddeetanka ahayd qisaduna xadiisu rifki baad ku aragtae waxa weeye munaafiqiintii baa caasho yidhi intay wax ka sheegeen xaaskii nebiga nin safwaan ibnu mucadal la yidhaahdaa ka sinaystay bay dhah iyadoo meel ku hallowday oo colkii ka luntay safarna lagu jiro ayuunbuu ninkaasi soo qaaday oo awrkiisa ku soo qaaday arrin kalena ma dhex marin hadal iyo huguntoona markii uu keenayna waxay idhahaan ma arkaysaa cidlaa la iska helay isaga iyo iyadu halkiibay dabeetana mu'miniintiina hadalkaa dhex wareejiyeen caashaa muddo dheer ka xanuunsatay nebigiibaa ka xanuunsaday mushkilad caayiliyo xagga qoyskaabaa timi waaba arrinkii isku dhalaalayba ilaahay baa furdaamiyo qur-aan soo dejiyey kolkaasaa ninkii iyo caashaba la beri yeelay munaafiqiintiina ilaahay eedeeyey muuminiintii waxaa mushaarakeeye ka qayb qaatayna canaan weyn baa ku dhacday sidaas sida markaa qisaday ka warramaysaa waa taa weeye aayaadkaas suuratu nuur bilowgeeda ina aladiina jaa-uu bilifk laga bilaabo labada nin ee markaa uu nebigu yihi halla garaaco midi wuxuu aha xasaan ibnu saabit midina misdax ibnu asaas hadalladuun bay warwareejiyeen oo ka soo baxay labadoodaba sideetankii baa la laqsiiyey ruuxa dumarihina xamna bintu jaxsh ayaa la odhan jiray laakiin waladii tawallaa kibra ka ilaahay uhi dembiga kii u weyna qaybta dembiga u weyn kii qaato kaartada fasaadka kii soo dejiye ugu horreeye munaafiq ahaa muu xadin nebigu calayhi salaatu wasalaam munaafiqdo cabdillahi ibn ubay ibnu saluul arrinkiisa markuu soo qaadayba tolla ayuunbu odhan jiray aryaane maanigoo suldaankiiyabaa laygu soo socdaa ardi waaye maxaa meesha ka guraysa tolla ayaa reer ansaareeda unbu odhanaya dabeedna dad iimaankoodu aanu aada u adkayn iyo dad munaafiqiin ahoo kale ayaa odhanaya ninka waxaa laga dhiciya beesha haddii suldaankeeda aan la difaacayn maxaa laga noolyahay kolkaasuu nebigu iska daayay calayhi salaatu wasalaam oo asxaabta qaarkood kolka yidhaahdeen dee noo fasaxaan dilne nin kale halkaa ka soo booday maxaad u dilaysa mid kalea hadlayo wuxuu hi munaafiqaad uhiilinaysa mid kalena wuxuu hi adigaaba munaafiqa kol haddaad munaafiqa raacdo dabeedna asxaabtii baa iskula boodayba markaa nebigu wuxu uhi wabar iska fadhiista iska fadhiista oo idinkun kala xasanaad la-aada wey waay saasaa lagu daaya marka asxaabtiina waxa uu ku yihi naga daayayaan la odhan ina muxamedan yaqtulu asxaaba maxamed asxaabtiisiibuu laynaya naga daaya yuu iclaamka cadowga shisheeyuu inaga faa'iidaysanine oo intaa suuq aan laga raadin khilaaf dhexdeena ahe inaga daaya istaraatiijiyad kalu ka ega nebiga oo laba mafsado yurtakab بأخف المفسدتين باجتناب أكثرهما آه. لما دلاتو تيربع لقادنيا ستة وين لا يستغيل عليه marka in ninkan isaga ah dhibkiisa la iska xamilo ayaa ka sahlan in la dilo oo colku kala dilaaco qaaridoobaan oo meesha laga dagaalamo faduribu alxad waa noocaa wey xadiidku markaa wuxuu tilmaamayaa in xadulqadafku jiro xadkiisuna sugan yaho siddeetanka aayadu sheegtay afar arrimood buu ku dhici karaa xadulqadafkani o in qofkii la qadfee la ceebeeyey uu iska dhaafo ta labaad qofkii waxaan laga sheegay ayaa yidhi ayaa lagu yidhi war waxaa lagugu sheegayo miyaa tahay markaasuu yihi dahaayo waanu nahay waxaa la sheegayaa waa dhab isagii baaba rumeeyeyba waanu miyir qabaa marka saddexaad haddii markhaati la keenana wuu dhici marka afraadu dhacaa waxa weeye ninku gabadhiisa markuu qadfay licaantamaan gabadhiisii buu qadfay licaan baana dhex maray marka licaan buu iskaga deerifeeyey licaanka axkaamtiisana suuratu nuur bilowgeeda ka ah axkaamta uu leeyahay qadafkani marka hore waa xaraam arrinta noocaasa in cid la aflagaadeeyo la caaya waa xaaraan wey sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufr faasiqnimo wey qofka muslimkao la caayo ama qadafkan hala lagu caayo ama wax kale isaga oo lala dagaalamana wada gaalnimo buu nebigu mararka qaarkood ayuu in qofkii la qadfoo sinadan lagu sheegaa ay waajibba noqonaysa waa goorma ninka gabadhii ninka xaaskiisii ayaa uuraysatay uurkuna waa uur sine ah taana wuu hubaa inaanu isagu dhaline ilmahan nin kala leeyahay markaa dee inuu yidhaahdo way sinaysatay ilmahaana melihin oo licaankii uu iskaga reebo iyada sidaa uu ku qadfo dee waa waajib haddaan taa la odhaninna dee sharaftiisii ayaa meelka dhac ku imanayaa waladaanu dhalinna nasabkiisuu ku biirayaa mushkiladiina isagiiba haysataa marka waa dariiqo lagu furdaamiyey lacaanku ilmahaasuu iskaga reebaya marna waa mubaax inuu qadafkan qofkii qadfuudhaa way sinaysatay iyo iyo inuu iska daayo labaduba way u bannaan yihiin waa kolka uu arkay iyadoo sinaysanaysa laakiin wax ilmaahay aanu jirin labada arrimoodba way u bannaan yihin sharcigu xaq buu siinaya inuu qadfo la licaantamo saa kaga tago iyo inaanu qadfin uu qadafka ka daayo hadaa miyuu haystaa sawtan xumaatay me dee furtaamin kalu helaya aayarba uu furi karaa ilan qadafkii wuxuu kaga fur kaga fursanayaa haddii uu arkay iyadoo sinaysatay waxba yuu qadfinba inuu iska furaabuu xaqu leeyahy udhaadayna kala dhaqaasi dee وعan أنس بن mالك رaضي الله عanه qاaل أنس wuxuu yihi أول لcاan kana في الإسلام لcaankii ugu horeeyey waktigii iسlاamka dhacay waxa uu ahaa sidan ana shariika bna samxaa saxmaa ninka magaca la yidhaahdo qadafahu waxaa ku sheegay hilaal ibnu umaya ninka hilaal ibnu umaya la odhan jiray baa bimra'atihi xaaskiisuu ku sheegay oo wuxuu idhi xaaskaygii hilaal baa odhanaya ninkaasaa waxaa ku sameeyey faqaala lahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu markaa wuxuu yihi albayina fa'ti bilbayina wey markhaati keen wailaa haddaad markhaati keeni weydo fa xaddun fii dahrik dhabarkaagay ka go-anta siddeetankii baanu kulliqsiinaynaa qadafka labadaasubaad kala dooran waaya sidaas sidaa dabeetana iyadoo odaygan arrinkuba jiq ku yahay ilaahayna dee arrimaha shawax ogaayo dee ilahay waxba kama qarsomaa subxaana ayaa markaa aayaddaasi ay soo degtay suuratu nuure afar والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد إلى أن لقى قالوا لعان أحكام اللعان ومركا عند أفر أفر سيدي آيات أذكاركي شن يشر halkiibuu dabeetana iskaga reeray faaluu nebigu kasii bixiyaa wuxuu uhi gabadhaasi haddii ay dhasho walad noocaaiyo noocaas ka lagu sheegay baa leh mid noocaa iyo noocaasa hadday dhashana ka iska reebayay baa leh kii lagu sheegayey ayuu kay dhashe u egaabay markaasuu nebigu uhi haddaanu kitaabka ilaahay jirin aniga islaamtaa waxbaana dhex mari lahaa ciqaabtii waan ku fulin lahaa laakiin kitaabkaan la dhaafi karay iyadiina way dhaaratay isna wuu dhaartay way kala dhaqaajiyeenu ilmihiina dee iyadu raacaya marka licaankii u horreeyey buu kani ahaa licaan waa in iyadii ay isagii uu idhaahdo weladkaa isaga ah anigu ma dhalin iyaduu gooniyaho sinuu ka yimi in way sinaysatay weladkaasina sinuu ka yimi aniguna ma dhalin afar jeer buu saa odhanaya marshanaadkana ana qadab allahi calayh calada ilaahay inay dushiisa ahaatay buu maraya haddii warkaa uu been ku sheegayo markaa isagii weladkiina wuu ka hadhaya ciqaabtii siddeetankuna way ka hadhaysa iyadu ku reebay wuxuu la roorayay iyadii baa markaa waxa kusoo jahaysanaya ciqaabtii oo dee markaa ama dhagax in lagu dila ama saas oo kale dabcan dhagaxun buu noqonaya marka iyadina wayadra-u canha alcadaab si aayaddu ay sheegayso waxaa ciqaabtii ka riixaysa inay iyadana marto afar iyo mid walad waxaa been inuu waxaa been ku sheegay oo weladkaasi isagu u dhalay oo aanu sina ka ahaanin ayaa ashhadu afar jeer ay ku celin marka shanaadna waxa ay leedahay cadhada ilaahay inay dusheeda ahaatay hadduu ku run sheegayo warkaa intaa haddii ay tidhaahdo iyaduna ciqaabtiina way ka dhacaysa weladkiina iyadu raacaya waana markaasu furqaad imanaysa automatic toosa bay markaa u kala go-aya xalaal dib isugu noqon maaya licaanku marka lasoo koobo muuqaalkiisu waa nooca wacan cabdillaahi bni caamir bni rabiicata qaala waxau ihi laqad adragtu abaabakrin wacumara wacuhmaana saddexdaa khulafada ka mid ahaaba waan soo gaadhay radia allaahu canhum ilaahay ka raali noodo waman bacdahum iyo intii ka dambaysay khulafada ahaaba intii uu soo gaadhay isagu falam arahum maan aragbu yadribuuna iyagoo garaacaya almamluuka addoonka fi lqadfi marka uu waxqadfo ilaa arbaciina lix afarta falam arahum yadribuuna almamluuk addoonka maan arag iyaga oo ku dhufanayo garaacaya fi lqadfi markuu waxqadfu isagu waxaflagaadeeyo cidsina uu ku sheego ilaa arbaciina sideetan afartan un baan ku arkay marka sideetankii waa la kala baray addoommaha in siddeetanun lagu leeyahay xagga jaldinta iyo garaaca ayaad halkaa ka arkaysa xadiidkaasina taasuu inoo faa'ideeyey wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi man qadafa qofka caaya mamluukahu addoonkiisa yuqaamu calayhi alxaddu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ciqaabta laga fulinaya ilaa an yakuuna kamaa qaala inuu inuu yahay mooyaane addoonku sidaa uu ku sheegay ilaa an yakuuna alcabd addoonku inuu yahay mooyaane kamaa qaala sidaa uu ku sheegay macnaha dee inuu qofkani sinadaa ku dhacay mooyaane hadduu beenba ku sheegayo qiyaamaha laga fulinaya macnaheedu waxa wey uma bannaano xaaraan bay ka tahay inuu addoonkiisa ceebeeyo haddii uu ceebeeyana ciqaabtan ifka lagaga fulin maayo ilaa waa addoonkiisii aakhira lagaga fulinaya ilaa waa insaan isba karaamale ikhwaanukum jacalahum allahu taxta aydiikum nabigu wuxuu faraya in loo samafalo maadaamay yihiin addoommo ilaahay uu milki siiyey dadka oo gacantooda ku sugan markaa looma ciqaabayo ifka eh aakhiro ayay kaga horaysaa ciqaabta marka xalaalo maaha inuu caayo hadduu caayona waa ciqaab aakhiro baabu xaddi sariqa wallahu aclam